أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلم bismillaahi araxmaan araxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta muslimiinta ah ee aynu jecelnahayow meel walba oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo aalaaba aad kala socotaan idaacadda islaamiga andulus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leennahay aaladda internetka qodobada xiisaha badan ee barnaamijka faafareebka wararka caawa aan idinkugu soo xullay idinkuna aad ku dhagaysan doontaan inshaa allah waxaa ka mid a ciidamada mujaahidiinta oo qarax la eegtay maleeshiyaad murtadiin ah oo ku sugnaa deegaanka calamada ah ee duleedka magaalada muqdisho faahfaahinadii ugu dambeeyey qaraxaasi iyo askartii ku halaagsantay ayaan idiin haynaa xalqo tafsiirka qur-aanka kariimka ah oo ku soo dhammaatay magaalada buuqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyo munaasabad gabagaba ah oo loo qabtay barnaamijka ayaan idinkugu haynaa waxaa kale oo aan barnaamijka faafareebka wararka caawa idinkugu haynaa xalqadii lixaad ee ka mid ah xalaqaadkii mawaacid ramadaaniya oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid xuseynaan allaha ka aqbale qodobadaas iyo wixii nagu soo kordhaha ayaad faafareebka wararka ku maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka باب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa habeennimo arbaco ah taariikhduna ay ku beegan tahay siddeedda bisha ramadaan sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo faahfaahsan ciidamada mujaahidiinta waxay gabaldhicii maanta ka fuliyeen deegaanka calamada ee duleedka magaalada muqdisho qarax kaas oo ay la eegteen maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa sirdoonka ee loo yaqaano duufaan waxaana halkaasi ku dhaawacmay lix askari oo ka tirsanaa maleeshiyaadkii murtadiinta ee goobta ku sugnaa wararku waxay intaa ku darayaan in sidoo kale ay burbureen hubkii ay wateen maleeshiyaadka murtadiinta ah ee halkaasi qaraxa lagula eegtay idaacadda islaamiga andalus ayaa heshay magacyada shan ka mid ah maleeshiyaadkii riddada gaar ahaan kuwa sirdoonka ee qaraxa lagula beegsaday deegaanka calamadaha ee duleedka magaalada muqdisho waxaana ay kala ahaayeen kow ismaaciil moobleen cusmaan dhaqane ibraahin xasan nuur etoobiya iyo maxamed caddow wixii warar ah ee ku soo kordhaa qaraxaasi gabaldhicii maanta lagula beegsaday maleeshiyaadka riddada deegaanka calamada insha allah wararkeenna iyo barnaamijteenna dambe ayaad ku dhagaysan doontaan الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka xalqo tafsiirka qur-aanka kariimka ah ayaa ku soo gabagabowday degmada buqa qableh ee wilaayada islaamiga ee hiiraan munaasabadan oo ka dhacday hoolka xafladaha ee sheekh xasan barsame ee degmada buuqa qableh ayaa lagu maamuusay gabagabada xalqada tafsiirka qur-aanka kariimka waxaana tafsiirkaasi akhrinayay sheekh yuusuf macne cabdiraxmaan oo ka mid ah culimada wilaayaadka islaamiga ah ugu horeyn waxaa munaasabadda ka hadlay ardaydii ku taxnayd tafsiirka qur-aanka kariimka bilow ilaa dhammaad
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وجعل متعلم التفسير من أعظم الناس حظا وأوفرهم نصيبا والصلاة والسلام على رسوله القائل ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه أما بعد أهلا ومرحبا بكم جميعا بحفل اختتام حلقة التفسير وأصوله بجامع بقعة قبل لولاية هيران الإسلامية إن من نعم الله علينا وتمام حجته على خلقه أن تكون آيات النبوة وبراهين الرسالة الخاتمة لجميع الثقلين معجزة ظاهرة وحجة قاطعة فالقرآن العظيم آية باقية على وجه على وجه الدهر والقرآن أنزل هداية للخلق إلى السعادة في الدنيا والآخرة كما قال تعالى ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وكل عبد مسلم متعبد بتلاوته وتدبر آياته وتفهم معانيه والعمل بمحكمه والإيمان بمتشابهه فالعلم تحت تدبر القرآن فتدبر القرآن إن رمت الهدى فقد بين آياته بآياته وهذا أشرف أنواع التفسير بالإجماع إذ لا أحد أعلم بكتاب الله من الله عز وجل وبين رسوله لأمته قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم وهذا التبيين شامل لبيان معاني القرآن وألفاظه وهو من سنته والسنة وحي من ربه فالسنة مفسرة للقرآن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا وإني أوتيت القرآن ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه إن تلاوة كتاب الله وتدبر آياته وتفهمه سنة ماضية في حياة المسلمين قال ابن جرير رحمه الله إني لا أعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله كيف يلتذ بقراءته وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يجاوزون عشر آيات لا يجاوزون عشر آيات من كتاب الله إلى غيرها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل وتابعهم السلف الصالح من بعدهم بإحسان تلاوته وفهمه والعمل به وبيان ما فيه اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الحمد لله إله سبحانه وتعالى ينوما دعيننا الله سبحانه وتعالى ما كان كان نسوى في جي وسان قرح بدن ثم أنت سكتب وحان أفدنا وحويا حفلتي لوسو قبقبين تفسير القرآن الكريم ونو أخري شيخنا الشيخ يوسف معنا عبد الرحمن جزاه الله خيرا عمريس الله بركيه dunuubtiis allaha dhaafo jazaahu allahu khayran ayaan leenahay waxaa kale noola socday kutub la yihahdo usulun fi tafsiir uu iska leeyahay sheekh moxamed saalax al uthaymiin raximahu llahu raxmatan waasica marka qayb ka mid ayaa halkan kasoo jeedanaya almushtahiruuna bitafsiir min ataabiciin kuwa ku caanbahay tafsiirka oo taabiciinta ka mid ah ishtaharuu bitafsiiri waxaa ku caanbahay tafsiirka min ataabiciina xaal ay ka mid yihiin kahiiruuna waa kuwa fara badan fa minhum waxaa ka mid ah ahlu maka ayaa ka mid ah wahum atbaacu ibnu wahum atbaacu ibnu cabaas ibnu cabaas atbaacdiis ayaa ka mid ah ka mujaahidin wa cikrama wa cataa ibnu abi ribaax ayaa ka mid ah atbaac ibnu cabaas ahlu madiina ayaa ka mid ah kuwa taabiciinta ku caanbahay tafsiirka wahum atbaacu ubay ibnu kacab ka zayd ibnu aslama وأبي العالية ومحمد بن كعب القرضي كو تابعين تفسير كو عن به وحاكم أهل الكوفة وهم أتباع بن مسعود كقتاتة وعلقمة بن قيس والشعبي جزاكم الله خيرا sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ahaa sheekhii akhrinayay tafsiirka qur-aanka kariimka ayaa la dardaarmay ardaydii ku taxnayd tafsiirka boqol toban iyo afarta suuradood ee qur-aanka kariimka bismi illaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaah rabbi alcaalamiin وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين ثم ما بعد marka hore allah subxana wa tacala kumaadinaynaa allihii muslimiin naga dhigay diinka islaamka nagu hanuuniyey allah waxaa weydiisanayna islaamnimada in lagu dilo oo lagu soo saaro innagoo muslimiina rabbi aan la kulanno islaam nadiif oo khaalis ah inaan rabbi kula kulanno ilaahay ka baryanaa intaa kadib tafsiirka ilaahay baana waafaji subxaana wa tacaala marka koowaad muhadda koowaad ilaahay baa le waafajinta isagaa leh addoonka isagaa waafajiya camalka khayrka ah hadduunu isaguna waafajin lahayn ama nagu hanuunin lahayn maanaan hanuuneen marka labaad sababta aan hadda tafsiirka hadda u dambe aan u bilownay waxaa iska lahaa daaciga gobolka daaciga gobolka mas-uulka ah dacwada ayaa amarka iyo bilaabidda sabab u ahaa isagaa iisoo jeediyey anna waa ka aqbalay isagana khayr alla iyo ajir allah ka siiyo intaas kadib walaalayaal qur-aanka de waa kalaamka ilahi waad ogtihiin in la fahmo kitaabka alleh oo ujeeddada iyo meeshuu tooganayo aayadaha alla subxana wa tacaala meesha u jeedan in la fahmo waa waajib maxaa yeelay waa dastuur samaawi alla soo dejiye loogu talagalay koonkan in lagu maamulo o lagu dhaqo haddii marka aan la helin aan la fahmin haddii si loogu dhaqmo lama yaqaan marka dadku inay tafsiirka bartaan ay ku dadaalaan wax macnihiisa la gaari kara ma aha qur-aanka hadeeraad markaan laba maroo kale iga horreysay markaanaan ka faham fiicnaa waa sidaas oo mar kastood aqriso cilmaa kuu kordhaya iyo fahanaa kuu kordhaya waxaadan marka hore ku baraaruginaad ku baraarugaysaa marka si kalaamka ilahi aan ugu dhaqanno ujeeddada alla u kalahaan aan u fahamno waa in marka macnihii la ogaado maqsuudka waa macnaha walaalaya waa kitaabka loo soo dejiyey waa in la fahmo lagu camal falo ujeeddada iyo maqsuudka ugu weyn waa fahamka weyn man yuriid illaahu bihi khayran yufaqihu fi diini ba nabiga calayhi salaatu salaam uu yidhi fahamkaa marka muhim ah ilaahay wuu baraa lama dhihin ama wuu aqriyaa iyo waa baraa lama dhihina waxaa lagu fahamsiiyaa qur-aankuna waaqica ayuu mar walba ka hadlayaa aayaddan maalan yuriiduuna liyutfiu nuurallaahi biafwaahihim wallahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun yuriiduuna hadday doonayaan haddaa waxay doonayaan nuurka ilahi inay demiyaan aayaddu sida kuwii nabiga la jooga calayhi salaa slam gaaladii nabiga la noolay ee diinka duulaanka ku ahayd ee diinka iyo nabigaba la dagaalamaysay say u doonayeenoo ilaahay uu noogu sheegay haddana waa doonayaan ficilka waa mudaaric arrin xaaluhu ka hadlayaa macnihiisu waa mutajadid gaalada soo socota gadaalka iman doonto iyaguna yuriiduuna liyudfuu nuur allahi wey ilaa qiyaami saaca saasay aayaddu waaqica u taabanaysa u taagan tahay ee ma aha qur-aanku waqtiga nabiga iyo cali iyo saxaabada iyo kuma ekayn oo mid baarlamaan ka mid aha wuxuu yidhi waa nidaam adduunka mar soo maruu yidhi nidaam adduunka mar soo maro lagu kala tegay waayuu yidhi hadda wuxuu yidhi mawaafiiq iyo waxaa jirta iyo cuhuud iyo ayaa la kala saxiixanayaa oo hadda lagu dhaqmaa uu yidhi waa nidaam adduunka mar soo maray hadda lama jaan qaadi karo yidhi been baad sheegaysaan leenaha faqad kadabta waa nidaam caalami ah qur-aanku ilaa qiyaama saac isagaa shaqaynaya waxaa weeyaan isagaa cadaalad ah isagaa hanuun ah isagaa naxariis ah isagaa nabadgelye ah waddada nabadgelyada waa isaga ciddii garab martaanay sida kaas iyo wax la midana haddee way lumeen oo waa baadiyoobeen ciddii ilaahay subxaana wa tacaala uu ku yacni uu ku sharfana waa hanuunaysaa marka waxaan leenahay kitaabka ilaahay hala barto macnihiisa hala barto dhaqankeenna soomaaliya markaan dib u yar fiirinay iyo waaqicii aan soo mari jirnay dadku waa xeraysan jireen oo ninka waddankiisu kasoo tegaya geeli iyo dhaq wuxuu kasoo tegaya reerkii baadiyihii waa xeraysanaya waxaa laga yaaba muddo badan inuu maqnaado tafsiirkii iyo xadiiskii una soo afbaranin oo culum kaleo iyada lafteeda shareecada ka mid ah ayuu soo baranayaa fiqigaan xoogga saari jirnay carabiyada xoogga la saari jiray ninkii mudduu maqnaa waxbuu soo baranayey tafsiirkii ma soo baranin caqiidada iyo tawxiidkii ma soo fahmin usuushaan ka tegi jirnay ayaan ka tegi jirnay mar kitaabka ilaha in la fahmo walaalaya la barto oo nin walba yacni uu tafsiirka xil iska saaro uu barto isagana dadka sii baro ayaan dadweynaha usoo jeedinaynaa anigana ikhlaas ilaahay ha iga dhigo marka ilaahay quluubteenna ha ku sugo kitaabka ilahay wax ka horreeya ma jiraan nin walba xil ha iska saaro si gaara xil ha isaga saaro oo inuu fahmo kitaabka alle subxana wa tacaala ku dadaalo sal allah wasalam cala nabiyina maxamed qaar ka mid ah nuqabada wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan ayaa bogaadiyey dhammaystirka tafsiirka qur-aanka kariimka ee magaalada buqaqable الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يا مهد إسكالة يسوكا كيني ماشان حفلة قيمة بدن لغو وينيني قرانكا الله يا الوحاوي وحفلة آت قيمة بدن waxaanu leenahay xafladan oo kalente oo ilaahay kitaabkiisa lagu weyneynayo aad bay noogu yaray waxaanu soo gaarnay xilli xaflad loo dhigay qur-aanka la weyneynayo ilaahay baa mahaddaas iska leh walaalayaal waxaan nasiib u yeelanay asheekh alcalaama sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan inuu ilaahay ay walaayada hiiraan culummada joogta uu ka mid noqday khaas ahaan haddana muxaafada muuqa qable uu ka mid noqday waxaa weeye waa nimco ilaahay uu noo yeelay waxaa nasiib aan u helnay haddaanu nahay degmada buqo qable inuu sheekh yuusufna dhex joogo sheekhaasoo ah mufasir iyo muxadisba waxaa weeyaan la iskuma helo walaalayaal waxaa kaaga sii daran waa luqawi dhinac walbaba ah haddii carabiga tahay haddii soomaaliga tahay waxaanu leenahay waa sheekh ilaahay uu ku garaameeyey cilmiga sharciga ah noocyadiisa iyo funuuntiisa kala duwanba waxaanu leenahay cilmi cimrigiisa allaha noo raajiyo waxaanu leenahay walaalayaal inaanu ka faa'iidaysano cilmigaas waxaad og tihiin hadda cilmigiisa iyo tafsiirkiisa inuu duwan yahay walaalayaal waxaanu haysanaa nasiib nasiibkaas aanu ka faa'iidaysanno xer aan diyaarsanno aan walaalkee sheekheenna aan cilmiga aan si dhaba aan oga reebano waxaana na sugaayay bulsho badan ayaa na sugaysa si aan anagana daaciyaal aan u noqon lahayn aan cilmiga aan meel buu gaarsiinaya wajsaakum allah khayran wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد إله ما هذا له كسو قيب قال ياش بلشدة كل الدوان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب شيقين شيخ يوسف الله حفظيه وأود عيني نهرنا وأود عيني إيه qur-aankii aan akrin jirnay oo maxaan ku idhaha dhabta naga ahay wuxuu noo keenay ayaa ka mid ah tafsiirka oo aan maanta si dhab u haysano oo dadkan ay ku hormareen horumarkaas ilaaha ma haddaas iskale laakiin qur-aanka aan niyadda u lahayn oo aan ku dadaalayn akhriskiisa iyo maxaan ku yidhahdaa in horumar aan ku gaarno balaayada ilaahay nooga reebo ayaan isleenahay maxaan ku yidhahdaa horumarkaanaad ku gaarteen والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلهي سبحانه وتعالى أيام هدسن الله ميشن أما مؤتمر كان إسوه كان كيني أيام هدسن وحا مهدسن ولايد إسلامي قبل كهيران خاصة بقى قبله oo arrintan iyo juhdigan samaysay waayo haddaan dadka la isugu yeelin isuma yimaadeen waxaa ilaahay mahaddiisa khulaasatul qowl marka waa soo gebagabaynayaa sheikha khayr badan allaha siiyo wax badan ayaa laga faa'iiday aan la soo koobi karin waxaan leeyahay sheikh yuusuf anigu aqoon fiican aan u leeyahay taariikhdiisa geli maa waayo isku loodaan nahay waxaan leeyahay sheikh yuusuf waa badan yahay markii hadduu sheikh yuusuf cabdi amiin ahaa wuu batay waxaana maantay laga dhaxlay ama uu haddaba uu noo joogaahe laga bartay faa'iidooyin fara badan berrina masaajidka waa la fadhiisanayaa haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu oofsado magaaladan kun sagaal boqol toban iyo labadii waxaa laga joogaa boqol iyo toban iyo afar sanaa laga joogaa runtii waa magaalo diimeed waaye waanu ognaho calaamadeeda ayaan ka fahmaynaa calaamadiina way ka muuqataa waxaan leenahay wajazaakum allahu khayran wa axsana ilaykum sheekeennana khayr allaha siiyo waxaan dhihi jirnay mar aan maaragtay shaafiin wax la yidhaha inta xilqa samayno ardadu isu timaado qur-aanka waxaa la dhihi jiray shaafiinta ha la qaado goorta maqribkii ay tahay waxaa la dhihi jira macallinkeen allow kaal macallinkiis allow kaal nin kaal shaba allow kaal culummadeenna allaha kaalo dunuubtoodana allaha dhaafo إن شاء الله كوي كقاتنا إلهي سبحانه وتعالى هنقرده وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ugu dambayn waxaa munaasabadda ka hadlay ugaaska guud ee beesha gaaljecel ugaas xuseen ugaas cabdulaahi oo munaasabada goobjoog ka ahaa الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أعلى الله مدار الإسلام بسيفه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الله عز وجل يعني أمهد لنا نعمك سفراه بدنا نسي إسلام لمن لا دورتي أمني أمان خير نسي الحمد لله رب العالمين بعد الحمد لله تبارك وتعالى waxaan u mahadcelinaynaa wilaayadeen islaamiga ee hiiraan oo khaasatan maktabkeena dacwada ah gacantii iyo soo jeedintii oo ku lahaa bilaawashada tafsiirka qur-aanka kariimka ah waxaan leenahay iyagana jazaakum allahu khayran shaqadii lidin igmaday ee dadka muslimiinta ah allah tabaaraka watacaala idinku dhiibay ee idin doortay ee ummadda islaamkana idinku ogaayeen ee aad qabateen ilahi tabaaraka watacaala dhammaan maktabka gobol iyo degmo waxaan leenahay allah idin barakeeyo sidoo kale shiiqeynii dadaalka iyo juhdiga bixiyey ee maaragtay allah tabaaraka wa taala kitaabkiisa ummadda inuu maaragtay dhaxalka ay leeyihiin ay ka qadsan yihiin sida uu yahay u gaarsiiyo dadaal iyo juhdi ku bixiyey ee aan waqti aan seeraynin maca daalika asigoo ay ku xeeran yihiin duruufo tiro badan iyo ma asigoo maaragtay gobolkii iyo shaqooyin fara badan ay ku furan yihiin haddana u istaagay waxaan leenahay ilaahi tabaaraka wa tacaala ajir aan la soo koobi karin allah kaas insha allahu tacaala ardaydii dadaalka bixisay ee intaa taagneedna waxaan leenahay ilaahay tabaaraka wa tacaala waxaad baratay wax barkale allah idinka dhigo intaa kadib waxa aan joogno maanta waa xaflad gabagabo u ah tafsiirka qur-aanka kariimka ah oo lasoo gabagabeeyey ee socotay muddo sanad iyo ka badan ah ilaahay waxaan weydiisanaynaa qur-aanka la qatimay maanta ee tafsiirkiisaas dadkii wax ka qaatay iyo shiiqii akhriyeyba in ilahay tabaaraka wa tacala noo barakeeyo midhahoodana alla tabaaraka wa tacaala nacfi iyo wanaag nooga keeno haddii aynana hogaanka dhaqanka qadiidda ayada waa bogaadinaynaa sida lawada ogsoon yahay alla tabaaraka wa tacaala kitaabkan asiga min fowqi sabca samaawaat noogu soo dejiyey waana noo taam yeelay oo noo kaamilay alla caza wajalla wuxuu leeyahy alyawma akmaltu lakum diinakum wa atmamtu calaykum nicmatii wa radiitu lakum alislaami diina allah tabaaraka watacaala diin iyo raalli ahaansho iyo moogta ku dhaqan nooga doortay kitaabkan alla tabaaraka watacaala wuxuu alla noo doortay marka wax nooga fiican oo nooga khayr badan cidnoo keli karta ma laha siraaca xaqiiqiga ah ee maanta adduunka ka jirana meeshuu ku socdo waxay tahay kitaabka allaan ku dhaqmayna ay kuma dhaqmi kartaan bis meel kale ma ma ka socdo maanta marka cid walba oo gacan ka geysatay waxaan leenahay ilaahay tabaaraka watacaala ajir ha ka siiyo haddii aan bulshadeenna iyo walaayaadka u noqono maanta masaajidda waxaa ka soconto ay culimmadii manaabiirta taagan yihiin ee duruustii akrinayaan meeqaa qof ayaa dayacday waktigooda intuu tafsiirkaa socday meeqaa qof ama meeqaan jaahiliin ka nahay ilaahay tabaaraka wa taala kitaabkiisa garasho badan aan ulahayn mee imisaan aqoon qur-aankaba lafdigiisa aanan aqooni tafsiirkiisa iska daaya maca daalika aan fadhinaa fadhi ku-dirirada waxaa laga yaabaa saddexda tafsiir oo shiikha akhriyey iyo in ka badan oo la akhriyey oo ka horraysiba qof magaalada ku nool tafsiirkana maqlayin markuu maqribka dukado fadhi ku-dirar iyo shaacabaal aado markuu tafsiirka dhammaadana u yimaado salaad inuu dukado waxbana aan faa-idin dhaxalkaadii diintaadii maanta faraqa kugu jirto beertaada soo falo dukaankaada ka soo shaqayso ilmahaada la joog la cambuulayso diintaadii baro xaqiiqatan haddii saa dhacdo waxay imaanaysaa ka jeesi diinta allaga jeesta ayay noqonaysaa xaqiiqatan marka si loo fiiriyo qofka inuu ka jaahil noqdo diinta alla tabaaraka watacala maca daalika asigoo maalin akrinayo waa imtixaan waktigeennan aan ka faa'iidaysano xertii iyo ardaydii intaa fadhiday ee shiikh cilmiga ka ximbaartan waxaan leenahay waxa aada qaadeen waa ammaano in badan ma fahamsaneen dadka idinkana ha noqonina kuwo maaragtay naftooda lafahooda bis eh u halgama ha noqonina nabigeena sal ly slam wuxuu leeyahy balliquu canii walow aaya waxa aada barteen waa ammaano idinka saaran dusha kii tafsiirka yaqaan ha akriyo dugsiyo qur-aan ummadda lagu barayo furo haddii ayna hogaanka dhaq garab iyo gacana idinku siina insha allah duleelad dadka kabaadirta ohoo waaweyn ee maaragtay dhahay wax ma akrin kara carabkeena qalloocan ilahay ha ka cabsadaan waxaan halkan si xushmad iyo qadarinle uga ammaanaya hooyooyinkeenna iyo gabdhaheenna muslimaadka dadaalka iyo juhdiga ay bixinayaan ee barashada allah tabaaraka kitaabkiisa ay ku baranayaan alif fahmaan inta ka bilaabanay albaqra gayar subaxda markaad soo ka soo baxdid iyagoo kitaabo iyo wata arkaysaa sheekha laftiisa waxaan ku boorin lahaa inuu xalqo tafsiir gabdhaha qaas ay leeyihin oo qabto insha allah duleelaad maadaama raggii moogtahay ay janjaraan dhanka kale laga toosiyo sababtoo ah warshaddii wax soo saaraysa waa hooyooyinka insha allahu tacaala ilahina waxaan weydiisinay biasmaa wasifaatihi cilmiga iyo aqoonta iyo barashada la bartay alla tabaaraka watacaala hanoo daa'im yeelo insha allahu tacaala inta cadowga gacantiisa ku jirta muslimiinta allah nooga soo bixiyo kulayl kale allah naga soo reebo madar khayr qaba allah na siiyo إلهي إذنك عدوك الله تبارك وتعالى هجبيو هذا وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الإسلام سيري واستقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرا وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثر الأخلاق waa hagaag markan waxaad ku soo dhowaataan xalqadii mawaacid ramadaaniya oo uu horay u jeediyey sheekh khaalid xuseynaan oo ka mid ahaa hoggaanka mujaahidiinta alqaacida oo aan annaguna idiinsoo tarjumnay waana xalqadii lixaad أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون
يا رب هذا موسم البشرة تصفو القلوب وتطهر الأبدان تزكو به الصلوات في جمع الدجى ولنور وجهك تخشع الأكوان
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا مباركا طيبا فيه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أحباب الكرام سوف نتكلم عن مرض هذا المرض فتك بالصالحين والمصلحين وفتك بالرجال والنساء وفتك بالمتعلمين وغير المتعلمين والكبار والصغار وتجد هذا المرض يصاحب الناس في كل مكان حتى أنه قد يصاحبهم وهم في بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى بل وقد يصاحبهم waxaan ka hadli doonnaa cudur halis ah oo ku dhaca rag iyo dumar yar iyo weyn iyo xitaa kuwa cibaadada badan sameeya waxa uu wehel la noqdaa cudurkaasi dadka meel kasta oo ay joogaan wuxuu u raacaa sidoo kale xitaa masaajidda iyo guryaha alle waxaana sidoo kale dhici karta in uusan ka hadhin qofka xitaa haddii uu gudanayo farad ka mid ah faraa'ida allaah oo ah xajka oo ka mid ah arkaanta islaamka waxaad arkaysaa in cudurkan uu si weyn u faafo una saameeyo inta badan muslimiinta ilaa inta uu allaah u naxariistay mooye haddaba waa maxay cudurkaasi waa cudurka loo yaqaano xanta xanta sida uu saxiixiisa ku warinayo al-imaam muslim wuxuu rasuulku sala allahu calayhi wasallam uu ku yidhi saxaabada ma garanaysaan waxa loola jeedo xanta markaas ayay yidhaahdeen allaah iyo rasuulkiisa ayaa og waxa uu rasuulku yidhi waa inaad walaalkaaga ka sheegto waxa uu karahsanayo yacnii waa walaalkaaga muslimka ah waxa uu necab yahay oo aad ku sheegto waxay yidhaahdeen saxaabadu rasuulkii allow ka warran haddii walaalku uu ku sugan yahay waxa la sheegayo rasuulku waxa uu sheegay in haddii ay jirto aad xamatay walaalka haddii aysan jirinna waa aad xamatay ayuu yidhi nebiga sala allahu calayhi wasallam in badan oo dadka ah waxay aad u fududaystaan arrimaha la xidhiira xanta waxayna u maleeyaan mid sahlan duhurka ayaan soo dukannaa amba casarka kadib khalaas waan weysaysannaa kadibna halkaas ayaanba ku soo xidhnay mushkiladdii ma sidaas ayay ku dhammaatay maya walaalayaal ma og tihiin in xantu ay ka mid tahay kabaa'irta dunuubta ee aysan ahayn dembi yar culimmada badankood waxay qabaan in xantu aysan ka mid ahayn dembiyada ay tirtiraan salaadda iyo soomka oo keliya waa sida ay qabaan culimmo badan qofku wuxuu u baahan yahay toobad dhab ah oo uu allaah ugu noqonayo subxaanahu wa tacaala toobadu waa in qofku uu u toobad keeno allaah oo uu weyddiisto dembidhaaf isagoo ka qoomamaynaya dembiga uu galay sidoo kalena go'aansado inuusan mar dambe ku noqon in aad walaalkaaga ku sheegto waxa uu necab yahay marka aan fiirinno waxaan idin siinayaa tusaale waaqici ah sababtoo ah dadka qaarkood waxa ay iska kaashadaan xanta wuxuu ku leeyahay walaal tani ma ahan xan walaalkaaga muslimka ah oo aad ku odhanayso wallaahi hebel waa bakhiil walaalow tani waa xan sababtoo ah qaacidada uu sheegay rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa ah inaad walaalka ku sheegto waxa uu necab yahay bal suurayso erey kasta oo aad tidhi haddii uu gaadho walaalkaaga muslimka ah waa uu ka xanaaqayaa dhibsanayaa waa uuna ka murugoonayaa wuxuuna u arkayaa xan tusaale ahaan haddii aad tidhaahdo hebel waa bakhiil hebel waa fulay intaas ayaaba ah xan waxaad tidhi fulaanu waa dhega culus yahay amba carruurtiisa ma edbiyo xaaskiisa ma edbiyo iyo wax la mid ah hebel waa uu hurdo badan yahay waa xan dhammaantood waa xan sababtoo ah waa xan waxa uu qofku necib yahay in lagu sheego qaar ka mid ah culimmadu waxa ay sheegaan arrin yaab leh waxay yidhaahdaan dadka qaar ayaa xanta u sameeya qaab u eg duco iyo asluub naxariis ay ku jirto tusaale ahaan qof baa leh hebel sidee yahay allah ha u sahlo allah ha caafiyo iyo wax la mid ah markaas waxaa la weydiinayaa maxaa ku dhacay oo loogu ducaynayaa wuxuu qofku kuu sheegayaa in hebel uu dhib ku jiro culimmada qaar waxay caddeeyaan in tani qudheeda ay tahay xan qaar kalena waxay xanta ku bilaabaan su'aal waxay kudhahayaan walaal hebel war ma ka haysaa markaas waxay raacinayaan hadalka ah anigu ma doonayo inaan xanto mana jecli xanta culimmadu waxay yidhaahdaan tani waa xan laftigeeda xitaa haddii aad tidhaahdo ma doonayo inaan xanto sidaa darteed waa inaan si aadaah uga digtoonaanaa xanta haddii aad shaki ka qabto in hadalkaasi xan yahay iyo in kale haddii aad ka shakido xitaa boqolkiiba hal iska daa marka nebiga sala allahu calayhi wasallam la dheelminayay waxa uu arkay dad leh ciddiyo ka samaysan nuxaas iyagoo wejiyadooda iyo laabtooda ku xoqaya wuxuu weydiiyey cidda ay yihiin kuwaasi waxaa loo sheegay inay yihiin dadka cunaya hilibka dadka oo xanta kuna dhaca sharafkooda bal dhegayso allaah waxa uu leeyahay midkiin ma jecel yahay in uu cuno hilibka walaalkii suurayso walaal walaalka oo dhintay adiguna tahay midka cunaya hilibkiisa sooma ahan wax foolxun waa sidaa xaalka qofka la xamanayo allaaha naga dhowro arrinkaasi waaba sida mid wax xamanaya oo cunaya hilibka walaalkiisa dhintay waxa ayna qusaysaa inaan ka taxadarno weliba si adag cudurkan halista ah ee cunaya xasanaadka insaanka maalinka qiyaamo qofka aad xamatay wuu ku imaanayaa waxa uuna kaa qaadanayaa xasanaadkii aad la timid haddii aadan allaah u toobadkeenin sidaa darteed al-imaam ibnuqayim wuxuu kitaabkiisa addaa'u waddawaa uu ku sheegay in ay jirto faa'iido cajiib ah taasoo ah in dadka dhexdooda aad ka helayso qof saahid ah oo saaxiibu cibaado iyo diin ah iskana ilaalinaya in badan oo ka mid ah waxyaabaha muxaramaadka iyo fawaaxishta ah sida sinada tuuganimada iyo cunista xaaraanta haddana wuxuusan shakhsigaasi awoodi karin inuu xakameeyo carabkiisa waa wax allaah laga magangalo wuxuu u gafaa sharafka muslimiinta kuwooda nool iyo kuwooda geeriyooday arrintaasi waxa ay ka dhex dhici kartaa gudaha addoommada iyo saalixiinta sida aan sheegay waxa ay ka tegayaan dembiyada kabaa'irta laakiin xanta marka ay joogto waxay ka mid tahay kabaa'irta kamana tegi karaan waxaad arkaysaa iyadoo shakhsiga ay ku xidadaysatay oo ay dhex degtay shakhsiyaddiisa ma arkaysid isaga oo fadhiya goob ilaa waxaad la kulmaysaa isagoo dadka kale wax ka sheegaya tanina waa cudur waxaa cudur ah in qofku uu caddaysto sheegsheegidda iyo khaladaadka dadka kale iyo raacidda cawraadka muslimiinta waxaa insaanka laga rabaa keliya inuu la dagaalamo nafsaddiisa nafta ayaa u baahan in lala jihaado waa in qofku uu xakameeyo carabkiisa uuna goosto inuusan ka hadlin dadka kale ilaa marka ay dantu qasabto marka lasoo koobo hadalka haddii ay jirto baahi iyo dan sax ah tala bixin guur amba kadigidda dulmi waa la ogol yahay haddii aysan jirin baahi haddaba waa sida xanta oo kale allah waxaan ugu dambayn weydiisanaynaa inuu carabyadayna ka daahiriyo xanta
أما لغير الحاجة المصلحة فلا يجوز ذكر الناس ذكر مساوئ الناس أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يطهر ألسنتنا من الغيبة أقول قولي هذا وأستغفر الله لكم
في ظلي سوف وتنادى أنفس مغرورة صدقاتها وحسابها مغرورة صدقاتها وحسابها
guud ahaan dhammaan barnaamijkii faafareebka wararka caawa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey barnaamijkan inaan si fudud idinkugu soo gudbinno idinkuna aad sisan ku dhegaysataan inta aan barnaamij mid ka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ramadaan mubaarak